waxaan xiriir la sameynay shirkadaha diyaaradaha iyo hay-ada socdaalka jinsiyada waxaa laisla gartay inaan soomaaliya aysan qofka china ka imaaday muddo xilli huuriska cudurka ah inuusan wadanka imaanaynin oo halkaa lagu xakameynayo sidoo kalena only china keliya ma aha waxaa sidoo kale xayiran dad badan oo soomaaliyeed oo iiraan ka imaan lahaa maadaama iiraan ayana cudurka u faafay waxaan aada xooga u saareynay waa ka hortag ka hortagana waxaa asal ah inuusan qofku maxaa la yidhaahdaye cudurka looga shakisan yahay ama meel uu aad khatartiisa ka jirto uusan wadanka imaan ilaa uu soo dhamaysto muddada xilli huuriska ah oo afar iyo toban maalin ah marka afar iyo tobankaas maalin ilaa labaatan beri qofka ka imaada china iyo waa inuu kusoo hakadaa wadamo kale lasoo hubiyaa caafimaadkiisa uu soomaaliya imaadaa go-aankaasi dowladda waa hore soo saartay marka ma ma china keliyaho quseeya mise dhammaan dalalka cudurarkan laga helo dhan
china waa cudurka meesha soursidiisuu ka imaaday wadamada aadka ugu badan yahay wadan hal qof iyo laba qof laga helay saameynaya go-aankan laakiin south korea iyo iiraan iyo kalena way la mid noqonayaan laakiin go-aankii hore wuxuu ku salaysnaa china keliya